إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal duhur wanaagsan jimco mubaarak meel walbo aad joogtaan kuusoo dhowaada war wixii dal iyo dibad naga soo gaaray oo aad kala socotaan warbaahinta islaamiga ah alfurqaan qodobada duhurnimadan aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah waxaa la helayaa xogo dheeraad ah oo la xidhiidha weerar ay yahuudda ka fulisay dalka iiraan meydadka ku dhowaad toban ruux oo tahriibiyaal ah ayaa laga helay xeebaha dalka jabuuti koox burcad koonfur afrikaan ah ayaa waxay gudaha dalkaasi dhibaato u geysteen qoys soomaali ah maleeshiyaad hubaysan ayaa dad shacabah ku dilay deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe dhallinyaro dhammaadkii sanadkii lasoo dhaafay kulumay badweynta hindiya ayaa laga helay xeebaha jasiiradda maldafis xaflad lagu soo xirayey tartan ku saabsan culuunta shareecada ayaa lagu qabtay magaalada jamaam ee gobolka jubbada hoose warka dibadda dhegaystayaal duhurnimadan waxaad ku dhegaysan doontaan ku dhowaad soddon qof ayaa ku dhintay dooni ku degtay harubyood ku taala jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee kongo intaasi waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobadii ugu door korona ah ee warka duhure warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan iminkana u diyaargaroobah isagoo faahfaahsan قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
waa duhurnimo jimcaha taariikhda hijirada ay ku beegan tahay toddobiyo tobanka bisha dulxija kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada dhinaca kalena waafaqsan saddex iyo tobanka bisha juun sannada laba kun shan iyo labaatanka dhegeystayaal kusoo dhowaada warkii oo fidsan waxaa la helayaa xogo dheeraad ah oo la xidhiidha weerara yahuudda ka fulisay dalka iiraan haddaba wararkii ugu dambeeyey waxaa inooga warramaya maxamed cali aadan aad baad u mahadsan tahay walaalka marba marka ka dambaysa waxaa isa soo taraya wararka la xidhiidha weerarka culus ee uu maamulka yuhuudda ku qaaday magaalada teheraan oo ah caasimadda dalka iiraan kaa soo geystay khasaare xooggan oo naf iyo maalba leh maamulka yuhuudda ayaa waxa uu weli sii wadaa ee duqaymaha xooggan iyo weerarka uu ku qaaday magaalada teheraan halkaasoo uu ku beegsanayo xarumo lagu farsameeyo hubka nuukleerka sawaariikhda balastiiga ah iyo madax sarsare oo ka tirsan xukuumadda shiicada ah ee iiraan howlgalkan ayuuna kayaanka sohyuuniga ah sheegay inuu barbilow u yahay camaliyad socon doonta kaasoo xukuumadda shiicada ah ee iiraan ay uga hor istaagayaan inay sii hormariso hubkeeda nuukleerka ah warbaahinta gudaha ee iiraan iyo dad goobjoogayaal ah ayaa waxa ay soo tabiyeen in qaraxyo waaweyn laga maqlay dhowr goobood oo ku yaala magaalada tehraan ee caasimadda dalkaas halkaasoo ay ku jiraan xarumo lagu farsameeyo hubka kayaanka sohyuuniga ah ayaana ku dhawaaqay xaalad deg deg ah isagoona dadkiisa ugu baaqay inay feejignaan dheer ah muujiyaan milatariga maamulka yuhuudda waxa uu sheegay in tobannaan diyaaradaha dagaalka ah ay gudaha magaalada tehraan ka fuliyeen weeraro xooggan oo duqaymo ah war ka soo baxay maamulka yuhuudda ayaa aroornimadii hore ee maanta lagu sheegay in laba boqoloo diyaaradood oo uu leeyahay maamulka yuhuudda ay ka qayb qaateen weerarka culus ee lagu qaaday xukuumadda shiicada ah ee iiraan islamarkaana ay beegsadeen boqol hadaf oo ku yaala qaybaha kala duwan ee dalka iiraan sidoo kale waxa uu maamulka yuhuudda sheegay in saddex boqol oo banbaanooyin culus oo u adeegsaday weerarkan isagoo ku guudiyey inuu sii socon doono howlgalkooda iyo beegsiga ay ku hayaan xarumaha nuukleerka ee iiraan waxaa gebi ahaanba joogsaday duulimaadyadii ka bixi jiray guud ahaan dalka iiraan iyo dhulka uu xooga ku haysto maamulka yuhuudda oo ay ugu horreyso magaalada talaabiib sababa ku aadan weerarka culus ee uu kayaanka sohyuuniga ah ka wada magaalada tehraan telefishinka rasmiga ah ee xukuumadda shiicada ah ee iiraan ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in ugu yaraan konton ruux oo rayid ah oo ay ku jiraan soddon iyo shan caruur iyo haweenah ay ku dhaawacmeen duqaymaha uu maamulka yuhuudda ka fuliyey magaalada tehraan ee caasimada ciidamada dalka iiraan sidoo kale waxa uu telefishinku xaqiijiyey in duqeymaha maamulka yuhuudda uu ka fuliyey magaalada tehraan lagu dilay maxamed baakari oo ahaa taliyaha guud ee ciidamada xukuumadda shiicada ah ee iiraan mas-uuliyiin dhowr ah ayaa sidoo kale laga dilay xukuumadda shiicada ah ee iiraan waxaana mas-uuliyiintaasi ka mid ah xuseen salaami oo ahaa taliyihii ciidamada kacaanka ee xukuumadda shiicada ah ee iiraan kaasoo ay dilkiisa xaqiijisay xukuumadda tehraan axmed rida oo isana ahaa khabiirkii farsamada niyukuleerka ee iiraan ayaa ka mid noqday mas-uuliyiinta xukuumadda shiicada ah ee tehraan looga dilay weerarka uu maamulka yuhuudda ku qaaday xukuumadda shiiciga ah mas-uuliyiinta sarsare ee xukuumadda shiicada ah ee iiraan looga dilay weerarka waxaa ilaa iyo iminka ay gaarayaan toban mas-uul kuwaasoo ay ku jiraan saraakiishii ugu sarreysay ciidanka iyo kuwo qaabilsanaa hubka niyukuleerka halka ay jiraan kuwo kale oo aan weli la xaqiijin masiirkooda maamulka yuhuudda waxa uu dhankiisa sheegay in xukuumadda shiicada ah ee iiraan ay ku soo weerartay boqol diyaaradood oo ah kuwa aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaano doronista isagoo intaa ku daray inay badi soo rideen diyaaradahaas kayaanka sohyuuniga ah waxa uu sidoo kale sheegay in weerarka uu ku qaaday xukuumadda shiicada ah ee iiraan aysan u adeegsan oo keliya duqaymo xagga cerka ah balse ay jiraan farsamooyin kale walow uusan shaacin waxa uu ula jeeda hadalkaas iyo nuuca waxyaabaha kale ay u adeegsadeen weerarka warbaahinta xukuumadda shiicada ah ee iiraan ayaa waxa ay sheegeen in xabiibullah siyaari loo magacaabay inuu si ku meel gaara u sii noqdo taliyaha guud ee ciidamada xukuumadda shiicada ah ee iiraan halka taliyaha ciidamada kacaanka ee iiraan loo magacaabay axmed waxiidi xukuumadda shiicada ah ee iiraan waxa ay ku goodisay inay aargudan doonto islamarkaana ay qaadi doonto weerar girgila mandiqada oo idil balse marar badan ayay sidaan oo kale xukuumadda shiicada ah ee iiraan ugu hanjabtay inay weeraro aargudasho ah fulin doonto balse ilaa iyo hadda ma jiro ee weerar saameyn xoogan ku yeeshay maamulka yuhuudda oo ay fulisay xukuumadda shiicada ah ee iiraan maamulka yuhuudda ayaa waxa uu xaalad deg deg ah ku soo rogay dhammaan dhulka uu xoogga kaga haysto muslimiinta filistiin waxaa gebi ahaanba la xiray ee garoonkii diyaaradaha ee bengorion oo ku yaala magaalada talaabiib iyadoona halkaasi lagu soo rogay xaalad bandow ah maamulka yuhuudda ayaa waxa uu sidoo kale dadkiisa ugu baaqay inay galaan goob weliba oo ay ammaan ku dareemi karaan islamarkaana ay kaga badbaadayaan ee weerarada argudashada ah ee laga filan kara inay qaado xukuumadda shiicada ah ee iiraan weerarkan ayay aada u taminaysaa warbaahinta daqiiqadba daqiiqada ka dambaysana ee waxaa soo baxaya warar hor leh oo la xiriira khasaaraha ka dhashay weerarkan culus ee uu maamulka yuhuudda ku qaaday caasimadda xukuumadda shiicada ah ee tehraan wixii warar ee kusoo kordhana dhegeystayaasheenna waa lan soo socodsiin doonaa insha allah mahadsaned maxamed maydadka ku dhowaad toban ruux oo tahriibiyaal ah ayaa laga helay xeebaha dalka jabuuti tafaasiisha warkan waxaa inoo ambaqaadaya farxaan cali cabdulaahi kooxo muqallisiin ah ayaa waxay weerar ku qaadeen dad tahriibayaal ah oo saarnaa doon ku socdaalaysay badda dhexdeeda waxaana ay halkaasi ku dileen tiro dad ah halka ay kuwo kalena ku qasbeen inay doonta ka degaan oo ay dabaal uga baxaan badda xogaha ayaa waxa ay sheegayaan in ay biyaha badda ku hafteen ugu yaraan siddeed ruux oo ka mid ah dadka tahriibayaasha ah halka nolol iyo geeri toona lagu la'yahay laba iyo labaatan ruux oo kale waxaa loogu yeero hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan socdaalka ayaa waxay sheegtay in dadkan ay qayb ka yihiin boqol iyo konton ruux oo saarnaa doonta la weeraray waxa ay sidoo kale hay-addu tilmaamtay in la badbaadiyey qaar ka mid ah dadkii soo dabaashay iminkana xaaladooda caafimaad lagula tacaalayo isbitaallo ku yaala dalka jabuuti in meydad laga helo xeebtan ayaan ahayn dhacdo cusub balse dhowr mar ayaa sidan oo kale xeebaha dhaca dalka jabuuti laga helay meydadka dad tahriibayaal ah oo kusii jeeday dalka yemen haddaba waddada xidhiirisa jabuuti iyo yemen ayaa marin muhiima u ah tahriibayaasha ka taga bariga afrika iyagoo doonaya inay halkaas uga sii gudbaan waddamada khaliijka halka qaarkoodna ay uga sii gudbaan waddamo kale waxaana sannad walba dad lagu qiyaasay boqolaal kun ku safraan waddadan halista ah si kastaba dhimashada tirabeelka ah ee sida joogtada looga diiwaangeliyo tahriibayaasha ayaa dadka qaar aaminsan yihiin inay sabab u yihiin shabakado gaar ah oo isbahaystay daaboolana dadka ku safraya badda kuwaas oo adeegsada doonyo sharci darro ah oo aan tayeysnayn islamarkaana buuxdhaafiye xadka loogu talagalay inay qaadaan doomahaasi iyadoo mararka qaar dadkani si ku talagal ah looga tuuro doonyahaas isku soo wada duub oo culimmada ayaa sidoo kale dadka ku la-aanaya badaha oo u badan dhallinyaro islamarkaana waalidiintii dhalay ay har iyo habeen u oynayaan waanaynaya dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ka jira dalka sheegayna in waxaa dhalintaasi u horseedaya u bareeridda halaagaasi tahay amni darro iyo dilalka joogtada ah ee ay la kulmaan bulshada ku nool goobaha ay ka arrimiyaan maamuladaas iyo dowladda federaalka waad mahadsan tahay farxaan koox burcad koonfur afrikaan ah ayaa waxay gudaha dalkaasi ku dhibaateeyeen qoys soomaaliya faahfaahin ku aadan warkan waxaa la diyaarah mubaarak cumar soomaalida ku dhaqan dalka koonfur afrika ayaa waxay weli la kulmayaan tacadaadka joogtada ee isugu jira dilka dhacyo xadgudubyada kale ay geysanayaan kooxaha burcad ah mid ka mid a dhacdooyinka ugu dambeeyey ay burcada ku dhibaateeyeen soomaalida ku dhaqan dalkaasi ayaa waxa ay tahay in kooxaha burcad koonfur afrikaan ay qoys soomaaliya ka hor istaageen inay isbitaal geeyaan wiil yar oo ka xanuunsanayay saacadii lasoo dhaafay waxaa baraha internetka si weyn u qabsaday muuqaal laga soo duubay kooxaha burcad oo ilaanaysanaya qoyskan soomaaliyeed iyagoo ka hor istaagaya in wiilka yar ay ku dabiibaan isbitaal ku yaala magaalada johannesburg ee gudaha dalkaas si kastaba haatee tani waxay ka mid tahay dhibaatooyinka ay la nool yihiin soomaalida ganacsiga u tegay koonfur afrika dhowaan iyaed markii darawal gaari oo ka howlgelayay magaalada johannesburg ay dileen kooxaha burcad ah darawalka la dilay ee waxaa loo magacaabi jiray kamaal waxa uu ka mid ahaa dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool dalkaas
waad mahadsan tahay mubaarak maleeshiyaad hubaysan ayaa dad shacab ah ku dilay deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe maxamed muudey axmed abuu muslim ayaa faahfaahin ku aadan warkaan la diyaarah wararka ka imaanaya gobolka shabeellada dhexe ayaa ku waramaya in mar kale uu halkaasi ka dhacay weerar ay geysteen maleeshiyaad hubaysan kaas oo lagu dilay dad rayid ah maleeshiyaadka ayaa waxa ay weerarkani ku dileen ugu yaraan lix ruux halka ay ku dhaawaceen saddex kale xilligii la dilayay dadkan ayaa waxaa lasoo warinayaa in ay qur-aan akhrisanayeen waxaana ay wararku sheegayaan in dhacdadani ay daba socoto aanooyin qabiil oo waayadii lasoo dhaafay ka taagnaa gobolka waad maasan tahay muudey dhallinyaro dhammaadkii sanadkii lasoo dhaafay kulmay badweynta hindiyaha ayaa laga helay xeebaha jasiiradaha maldayfis cadnaan xaaji muxsin ayaa faahfaahin ku aadan warkan inoo qaadaa dhigaya waxaa magaalada muqdisho soo gaaray dhallinyaro kalluumaysato ah oo la la'sanaa in muddo ah kuwaasoo kulmay badda dhexdeeda dhallinyaradan ayaa waxa ay sheegeen in xilligii ay badda galayeen ay aada u kacsanayd isla markaana ay doonayeen in ay kalluun soo jilaabtaan balse uu ka cilidoobay motoorka doontii ay wateen muddo afartan iyo shan maalmood ah ayay ku jireen badda waxa ayna ugu dambeyn gaareen jasiiradda maldefis waana kuwan iyagoo ka warbixinaya xaaladii ay ku sugnaayeen muddadaas afartan iyo shan beri baddaa saarneen xisaab isku ahaan tuutal markii laisku dar sideed bilood waay afartan iyo shan beri aa badda saarneen iyo lix bilood iyo toban iyo shan beri aa saarneen jeel aa ku jirnay waxaanu ku dhunnay waddanka maldefis innagoo kalluumaysata ah innaa dhunno waxaa sabab u ah motoorka aawoodana naga halaaba waxaan ku soo gaarnay waxaana ka helay maldefis booliska waxay nagu caawiyeen inaan familkeena la hadalno magacay waa cabdullaahi yuusuf jaamac kalluumaysta ay bad ayaa luu waayey afartan iyo shan bir wax ay mucnin malaayaa cuneyni iyo biyaa roobka markao roobka oo imaaneyni biyaa baddaa iska cabeyni haddana ilaahi baan soo badbaadiyey malaa'igaada waa u baaxnay maalin maalmaha ka mid ah waxaa dhacday motoorka naga halaabay habeennimo baddana saa'ida u xumeyd maalmahaas mideeda kaleeto badda saa'ida u kacsaneed oo annagana un gurinahay baddaa gudaha u sii galnay toban bir maka aheed oo malaay aa cunayna leetar aa haysani
si kastaba ha ahaatee arrintan ma ahan mid ugub ku ah dhallinyarada kalluumaysatada ah waxaana dadka khubarada ku ah badaha ay sheegaan in khataraha ku geydaaman ay aada u badanayaan xilliga xagaaga maadaama ay badda aada u kacdo waxaana xilligaas yaraanaya amaba istaagaa isku socodka maraakiibta iyo duumanka mahadsaned cadnaan xaflad lagu soo xireeyay tartan ku saabsan culumta shareecada ah ayaa lagu qabtay magaalada jamcam ee gobolka jubbada hoose haddaba faahfaahin ku aadan warkan waxaa inoo akhrinaya cali aadan xasan munaasabad loogu magac daray membero dacwa ayaa ka dhacday wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose taas oo lagu soo gabagabeeyey magaalada jamaame munaasabadan oo daarneed arday ku tartamaysay mutuunta sharciga ayaa waxaa kaalmaha hore la guddoonsiiyey abaalmarino kala duwan raggan idinku soo maqan waxay galeen kaalinta koowaad iyo midda labaad wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu magacey waa macalim axmed kunas waan degmada jamaame wilaayada islaamiga jubbada hoose haddaan u gudagalo barnaamijka waxaan ka qayb galay musaabaqada mimbaru dacwa calaa mustawi lwilaayaat taasoo ka dhacday jubbada hoose gaaraan degmada jamaame waxaana galay kaalinta labaad waxaana ku guuleystay boqol doolar allah subxaana watacaala ayaa ku mahadsan noo suurageliyey barnaamijkaas faa-iidooyin badan ayaana ku jiray barnaamijkaas maxaa yeelay faa-iidada ma ahan in kaalin la galo ama lacag la helo balse waxay tahay aqoonteeni iyo wacyiga dadka muslimiinta iyo garaadkooda inaa kor loo qaado intaasay ugu muhiimsaneyd waana alxamdulilah waxaan galay kaalinta labaad waalaislaam waraxmatullaahi wabarakaatu waan ku dhawaa idaacadda islaamiga alfurqaan anigoo ah yaasir xaaji cabdulwahaab una tartamayay musaabaqatu mimbaru dacwa ila allah aad baan ugu faraxsanahay inaan noqdo midka ugu horeeya kaalinta koowaad galo fawaa'idda kutubta mutuunada oo la xifdiya ayaa fawaa'idooda aan lasoo koobi karin ka mid ah waxaana ku guulaystay lacag gaarayso boqol iyo konton doolara allah ayaa i waafajiyey allah ayaa ku mahadsan tartamayaasha waxaa qayb ka ahaa gabdhaha muslimaadka ah ee ku dhaqan magaalada jamaame waxayna badankood mutuunta ka galeen kaalinta koowaad iyagoona allah ugu mahad celiyey natiijada wanaagsan ee ay gaareen wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu waan ku dhowahay idaacadda islaamiga alfurqaan magacay waa deeqaawees ee joogta degmada jamac wilaayada islaamiga ee jubbada hoose waxaan ku jirnay tartanka musaabaqada mimbaru dacwa waxaan ku galay kitaabka al urjuusatu lmii'iya waxaana galay kaalinta hore magacayga waa xakiimo cabdiwahaab maxamed waxaan joogaa degmada jamaame waxaan ku tartamayay kitaabka tuxfatul atfaal waxaan ka galay kaalinta koowaad kum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu waan ku dhowahay idaacadda magacayga waa ikhro saciid oo joogta jubbada hoose gaar ahaan magaalada jamaame waxaan ku tartamay kitaabka laba kitaab usuulu salaasa iyo tuxfatul atfaal waxaan galay kaalinta koowaad magacayga waa safiya cabdiraxmaan maxamuud waxaana joogaa magaalada jamaame ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose waxaana ku tartamay kutubka cinwaanul xikam waxaana galay kaalinta labaad ugu dambeyn sheekh axmed abuuyunis oo ah waaliga jubbada hoose ayaa soo gebagabeeyey xafladda wuxuuna ku dhiirageliyey in ardayda ay dadaalaan ardaydana aysan noqonin ammaanta mid dhabarka ka jibisa maanta waxaad dareemaysaan qadarkii yaraayay iyo waadarada halkan laga muujiyey waxaad dareemaysaan ammaantii la sheegayay in wax ay ka ballaaban yihiin laakiin waxaan leeyahay ammaanta lana ammaanay yaa noqonin mad dhabarka naga jibiysay maalmihii lasoo dhaafay walaayada jubbada hoose waxay dardargelisay mashaariic dhowr ah oo ay ka mid tahay dhanka dacwada waad mahadsan tahay cali warkaan dhegaystayaal duhurnimadan waxaad kala socotaan warbaahinta islaamiga alfurqaan markaana warka dibadda ku dhowaad soddon qof ayaa ku dhintay dooni ku degtay harubiyood ku taala jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee kongo dooni ay saarnaayeen dad barakac ayaalaha iyo badeecooyin ayaa ku degtay harubiyood ku taala jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee kongo waxaana ka dhashay khasaare nafeed iyo mid maalba leh doonidan ayaa si gaara u qarqoontay harabiyood ku taala gobolka ekwator ee dhaca waqooyiga galbeed ee jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee kongo inta la xaqiijiyey waxaa ku geeriyooday ugu yaraan soddon qof oo ay ku jireen dhowr arday oo la socday doonida mas-uul u hadlay dalkaas ayaa sheegay in weli dad kale lala yahay islamarkaana ay socdaan baaritaano lagu baadagoobaya herooyinka yoobiyada mara jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee kongo ayaa lafdhabar u ah isku socodka dadka iyo kalgudbisashada badeecooyinka iyo alaabaha kale balse marar qaar waxaa ka dhasha shilal noocan oo kale ah oo galaafta nolosha dad badan warkii dhegeystayaal duhurnimadan aad kala socoteen warbaahinta islaamiga alfurqaan weynageynta balse dhegeystayaashii dib noogu soo biray mar kale aan u dulmarno qodobadii ugu door koronaa ee warka duhur ee warbaahinta islaamiga alfurqaan
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان waxaa la helayaa xogo dheeraad ah oo la xidhiidha weerar ay yahuudda ka fulisay dalka iiraan meydadka ku dhowaad toban ruux oo tahriibiyaal ah ayaa laga helay xeebaha dalka jabuuti koox burcad koonfur afrikaan ah ayaa waxay gudaha dalkaasi dhibaato u geysteen qoys soomaaliya maleeshiyaad hubaysan ayaa dad shacab ah ku dilay deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe dhallinyaro dhammaadkii sanadkii lasoo dhaafay kulumay badweynta hindiya ayaa laga helay xeebaha jasiiradda maldavis xaflad lagu soo xirayey tartan ku saabsan culuunta shareecada ayaa lagu qabtay magaalada jamaama ee gobolka jubbada hoose ku dhowaad soddon qof ayaa ku dhintay dooni ku degtay harubiyood ku taala jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee kongo warkii dhegeystayaal mar kale aan idiin dulmarayo oad kala socoteen warbaahinta alfurqaan weynaga inta